aan ku horeyna wararka ka imaanaya magaalada laascaanood ee gobolka sool ayaa sheegaya in ay weli socoto dad ay mas-uuliyiinta amniga somalilan ka soo qabqabanayaan xaafadaha magaalada kuwaas oo la isugu geeyey garoon ku yaala magaalada laascaanood maalintii shalay ayaa dhowr boqol oo qof waxaa lagu guray baabuur iyaga oo loo musaafuriyey dhinaca koonfurta soomaaliya wararkii u dambeeyey waxaa magaalada laascaanood ka soo diray cabdikariim olol
ciidamada booliiska ee somalilan ayaa magaalada laascanood maalinkii labaada ka wada qaqabasho ay ku samaynayaan boqolaal qof oo kasoo jeeda koonfurta waddanka soomaaliya dadkan oo ka kooban haween caruur ganacsato iyo dad xoogsataa oo muddo dheer ku noolaa magaalada laascanood waxaana dadkaasi la isugu geeyay garoonka cabdi bile cabdi ee ku yaalla magaalada laascanood halkaasoo gaadiid loogu diyaariyey lagaga qaado sidaas oo kale ayaa shalay dad ku dhow toddoba boqol oo qof iyagana laga raray magaalada laascanood iyagoona deegaanada gobolka mudug gaadhay qaar ka mida dadka garoonka la geliyay aanu helay telefoonadooda ayaanu waraysi kaga qaadnay maalinkii labaad weeyo dadkii shalay weliba dadkaas aad iyo aad nooga soo istaabadnaa annagan hadda rafaad nooma yara dad baan hadda caruurtii si aan haysanin oo magaaladii lagu kala lagu kala kala qaaday caruurtaan dadkiisa caruurtaan caruurtiisa dadaan caruurtiisa haysanin dadaan asagiyo xaaskiisa aan haysanin inay halkaas kugu imaan doonaan inay kala hadhan doonaan war looma hayo waa gartay caruurtaadi ma kula socotaa adiga caruurtayda waa la socotaa caruurtayda waa la socotaa kuwa caruurtii baan kasoo tegi lahaa haatan in isu tago lama ogola laba qof inay wada sheekaystaana isu ogola ma garata waa gartay tiro ahaan isku qiyaasaysaan dadkiina hadda halka la isugu keenay ilaa haddiina dambi iska yareeyo shan boqol oo qoys shan boqol oo qof waa la dhan yahay shan boqol oo qoys waa la dhan yahay ma garan haa ciyaali dumar baan leenahay ciyaali dumar ragii dumar baa la leeyahay ayagoo guriga ku jira loogu soo dhacayba saas oo dadka dadka dadbaa waday ciidamada dadbaa wadaa dad rixbaa wada oo dumarna oo ragla baa wada ma garatay dadka wada ee ciidamada guryaha idinku keenaya ma dadki deegaanka deganaaba haa ayaa soo fiiqahaya ayaa soo isugu soo farfiiqahaya walaalgaay waa magacay waa maxamed jimcaale ibraahim baa la yidhahdaa waa reer gobolka boqol baan ahay haysaqibno lama koobi karo waa isku fara badan yahay alxamdulilah ilahi mahadis hadda laakin waxa dhib oo gaari oo guuni karasina hayst ma jirto fahanti marka alxamdulilah waxaana keeneen had meel oo hoo kubadda ciyaarta lagu ciyaarana keeneen meesha nagu wada gaadiyeen gaariyaashiiba hadda sugayna oo dadka laga roray lahaaya marka hadda alxamdulilah wax jirdil hadda ayaga haddana gaarsiina ma jirto walaalay waxaa aniga magacay waa faadumo xasan waa faadumo danaal bacalaa nala dhigay saaka nalaana guryahooda lagu yimid soo qaaday meel cadceeda oo neef lahayn aan waxba lahayn moosaa u dhex taaganahay waa gartay wax dambi oo galayna garan maayo meel bacda nala dhig oo bilaaqabo bilaqureedan saa u fadhinaa id xogaan cidla iyo cadceed ugu taagan tahay waa gartay meeshaad joogtaan waa halkee waxaa la yidhaahdaa garoonka badda waa laascanaad maatidii wax saaka qudacday malamina subaxda halka nala keenay biyo biyo deedu barkad meel halkanan ka cabaynaa quud mala xataa haddii cunto yar un naloo keenlaa dhib ma lahaateen olamaa noqotaa
geesa kale dadka magaalada laascanood ayaanu ka wareysanay siday u arkaan dadkan maalinkii labaad magaalada laascanood ciidamada booliiska ee somalilan ay ka saarayaan waxaan u arkaa arrin lagu degdego oo marka hore dadkan la siiyo wakti la siiyo ay ku urursadaan maxaastooda iyo waxooda iyo qaar baa hantidii hanti ka taallaa qaar baa waxaa ka yaala magaranaysaa in badan deganaa kuwa ku qaangaaray kuwa naga ku guursaday inta ku dhasheen naga ku guursaday waxa dembiyo ilaa hadeer ku cadaaday oo loo haystaa ama lagu caddeeyey ma jirin haddii dee gobolka laga rarayo waa iska raran maaha in waxyadi marka hore meel la geeyo aad iyo aad baa looga xun yahay shacabku kama hadlinin aad iyo aadna waa looga xun yahay waxaan bismillaahi raxmaan iraxiim magacaygu waa saciid khaliif jaamac odayaashii laascanood baanahay nimankaa la saaray waa niman muslina oo muwaadiniin oo shaqaysanayay in la saaro anigu ma jeclayn raallina kama ahayn dad deegaanoo magaalada ku dhaqmay bay ahaayeen ganacsi badan ku yeeshay oo muslina oo shareecadu inaga wada dhexayso oo intaasoo sanado deegaan ah oo hantidoodii taallo in la saaro anigu raalli kama ahayn odayaashii magaaladana waana dadku waa isdhex maraan koonfur waa la joogaa ganacsi waa lagu leeyahay meel walba dadku waa marayaan waana wada soomaali dadku meel la kala leeyahay ma jirto anugu ra'yigayga waxaan u arkaa in dadkaa lagu gafay oo qalad loo saaray waxaan xidhiir kala samaynay guddoomiyaha gobolka sool maayirka degmada laascaanoda taliyaha ciidamada booliiska ee somalilan iyo wasiirka warfaafinta waxayna diideen inay ka hadlaan arrintani maalinkii labaada lagu musaafurinayo dadka kasoo jeeda koonfurta soomaaliya ee muddada dheer ku sugnaa magaalada laascanood guud ahaana magaalada ayaa laga dareemayaa goobihi ganacsiga iyo shaqooyinka kala duwanaa ee dadkaasi ay qaban jireen inay meesha ka baxday cabdikariin nolol v o a magaalada laascanood